arrin aad looga naxweeye waa runtii arrinta maalin kasta annaga aan wajahno oo waxyaalaha dal ahaan iyo dad ahaan aan maalin kasta la diilgaraynayno soon kasta aan la diilgaraynayno maalin kasta waqtiala dad lagu galaa lagu laayaa fakar argagixiso oo khaldan oo runtii laleeyahay diin bay salka ku haysaa aan diinna salka ku hayn ayaa ummadii lagu laaya waxaa halkaa ka dhacayna waa saas waana runtii aad baan u dhaleeceynaynaa waa ka xunnahay dowladda mareykanka uga tacsiyanayna runtii waxyaabahaas ku dhacay dadka waxaan geysanayana meel kastoo ay joogaan waxay tahay dowladda soomaaliyeed dowladda mareykanka dowladaha adduunka o dhan inay iska kaashadaan waa sida fakarkan loogu hortegi karaa